madaxweynaha dowladda galmudug cabdifataax xuseen guuleed iyo wafdi isaga la socda ay ka mid yihiin qaar ka mid ah ee saasarada galmudug matalaya dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya waxaay ka soo baxeen magaalada cadaado runaanti safarkan wuxuu ah safar aan ku wajahana magaalada gaalkacyo waxaan soo marnay deegaano badan oo kamid ah galmudug sida deegaanka budyaradley oo dadka ku nool ay aad noogu soo dhaweyn runaanti aanu ku amaaneyno sharaf iyo cizi intaa kadib madaxweynuhu waxa uu gaaray magaalada gaalkacyo runaantii berri waxaan filaynaa inuu halkan ka qabsoomo shir xal loogu raadinayo nabadda magaalada gaalkacyo waxaana shirkaasi soo fadhiisan doonaa madaxweynaheena galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweynaha puntland cabdulla gaas sidoo kale waxaa martida ama goobjoogayaasha kamid noqon doona ergey gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael gitin iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaan aaminsannahay in kulankaasi wax fiican ka soo baxo galmudugna waxa ay astaan u tahay nabadda waxay astaan u tahay horumarka waxayna mar walba ay diyaar u tahay oo ay warbaahinta iyo iyo dunidaba u sheegtaa in galmudug ay iyadu diyaar u tahay nabadda iyo horumarka in magaalada gaalkacyo lagu wada noolaado magaalada gaalkacyo waa magaalo ay wada deeqdo dadka puntland iyo galmudug waa magaalo nabadeeda ay dadku wada arsan karaan wixii intaa ka dheerna waxaan u aragnaa inay tahay yaan la wada noolaanin iyo nabad la gaarin marka wadahadalada berintay dib ugu dhacday wadahadalada maalimada berinta sirdiga ay furmi doonaan hadduu egabi raalli ka noqdo sida muuqata waxaana noqon doonaan kuwa guul taariikha laga gaaro